madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo hadal ka jeediyay shirweynaha tamarta afrika ayaa soo bandhigay qorshaha dowlada soomaaliya ee kordhinta tayada iyo awooda tamarta taas oo aas-aas u ah horumarka iyo isbedelka soomaaliya ee casriga ah madaxweynaha ayaa tilmaamay in ay soomaaliya leedahay kheyraad badan oo la xiriira cusbooneysiinta tamarta sida qoraxda iyo dabeysha kuwaas oo mustaqbalka noqon kara ilo muhiim ah oo lagu dhalinayo tamarta saaxiibta la ah deegaanka horumarka ay soomaaliya hiigsanaysa waxa uu u baahan yahay tamar jaban oo la heli karo maanta dadkeeduna kala bar boqolkiiba konton ma haystaan koronto ku filan sidaas awgeed waxaan qorsheyneynaa in aan xoojino maalgashiga tamarta si aan awood ugu yeeran hirgelinta warshadaha casriyeynta kaabayaasha nolosha iyo xoojinta adeegyada bulshada madaxweyne xasan oo shirkan ku helinayeen wasiirka tamarta iyo biyaha mudane cabdulaahi bidhaan warsame iyo wasiirka maaliyadda mudane biixi imaan cige ayaa soo bandhigay daneeyayaasha caalamiga ah ee ka qayb qaatay maalgashiga mashaariicda tamarta soomaaliya oo ah suuq weyn sidoo kale shir madaxeedka tamarta afrika oo ay ka qayb galeen madaxda qaradaha afrika ayaa maanta lagu soo bandhigay bayaanka daarusalaam kaas oo ah ballanqaad lagu xaqiijinayo in saddex boqol oo milyan oo afrika ah helayaan koronto ku filan marka la gaaro labada kun iyo soddonka